waxaan rabaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka banaadir inaan la wadaagno arrimo u baahan in gacan laga siiyo ciidanka ammaanka ay ugu horayso carruurta gaangiska noqday ee asalkoodu ka soo bilowday ciyaal weeraha iyo mootooyinka xilliga haweenadii ah dhaca moobeelada iyo goobaha lagu iibiyo daraagiska ee magaalada ka furan oo horay ay ciidamadu u burburiyeen si dhudhu malaysiya ugu furan gudaha xaafada maantay kulanka guud ee ay isugu yimaadeen ciidanka booliiska soomaaliyeed uu shir gadoominayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa awaamir adag lagu faray guud ahaan qaybta guud ee gobolka banaadir gaar ahaan saldhigyada gobolka banaadir halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay carruurta weerada ma jiro shaksi cirka ka soo dhacay shaksi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabbo wuxuuna degan yahay xaafad mana dhici karto waalid cunligiisa sagaal saac haweennimo weero aada uuna ogeyn meeluu ku maqan yahay laga bilaabo maanta cid alla ciddii lagu arko ama lagu qabto horgalada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan carruurta ciyaal weelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku beddelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta soomaaliyeed laga bilaabo maanta waxaan bulshada gobolka banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir qaybaha kala duwan ee gobolka iyo fadhiyada madax bannaan iyo ciidanka gaarka ah dhammaan taliyaha ciidanka booliiska soomaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro carruurtaas gaangiska ah ee caadaystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan dhiiggoodana daadiyaan